أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabanayaa in shaa allahu tacaala aayadda toddobaad ee suuratu nisa ka mid ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi lilrijaali raggii ama labkii waxaa u sugnaaday nasiibun dheef ayaa u sugnaatay ama nasiib nasiibka oo mimaa kii xaggiisa ka ahaaday taraka uu ka tegay alwaalidaani labadii wax dhashay iyo walaqrabuuna qaraabadii ay ka tageen walinnisaa'i haweenkiina nasiibun ayaa u sugnaaday nasiib nasiibka oo mimaa kii xaggiisa ka ahaaday taraka uu ka tegay alwaalidaani labada waalid iyo walaqrabuuna qaraabadii ay ka tageen mimaa ayaa u sugnaaday kii xaggiis ayuu uga sugnaaday qalla yaraaday minhu xaal uu ka mid yahay shaygaa laga tegay oo ay waalidkii ama qaraabadii ay ka tageen ow amase kahura batay wixii yaraaday ama wixii batay oo maalkaas ah nasiiban jacala allaahu daalika kaagaas alla wuxuu ka dhigay nasiiban nasiib ayuu ka yeelay uu ka dhigay nasiibka oo mafruudan la gooyey oo ilaahay agtiisa laga qadaray oo go-an ayuu alla ka yeelay ama nasiibka oo mafruudan la farad yeelay aayaddan wuxuu rabbi subxaanahu watacaala si guud uga hadlayaa wax gadaal oo ka taf laga tafsiili doono oo si guud baa aayaddan waxay u leedahay ragga ama kuwa laboodka ah labka ah nasiib ayay ku leeyihiin waxa ay waalidkood ka tagaan ee maal ah tarikada ay waalidkood ka tagaan ama qaraabadooda ay ka tagaan nasiib iyo dheef ayay ku leeyihiin haweenkana sidoo kale dheefay ku leeyihiin mimaa qalla minhu aw kahur wixii yaraado ama bato aayaddan iyo kuwa soo socdana waxay ahay waagii hore waxaa jiri jirtay jaahiliyada xaalkoodu wuxuu aada ugu badnaan jiray haweenka waxba ma dhaxal sii jirin oo qofka fardafuulka ah oo dagaalamo oo cidda ka celiyo cadowga oo markaa isaga yacnii xoolo keeni karo keliya unbay dhaxal sii jireen madhabkoodu marka wuxuu ahaa inaan la siinin ducafada wax maal ah oo dhaxal ah haweenkuna marka kuwa ayay ka mid ahaayeen oo taagta daran marka lama siin jirin waxba waxaa kaloo madhabkooda ka mid ahaa ilmaha yaryarkana waxba ma aynan sii jirin dadka xoogga leh unbaa meeshaas wixii yaallo iska xagan jiray ayaga ayaa qaada jiray kuwan kalena yacni waxba lama siin jirin marka alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay rag iyo dumar labadaas jinsi ama ha yaraadaan ama ha weynaadaan labadii dhashay mid ka mida hadduu dhinto ama labaduba ay dhintaan ama qaraabadooda wax ka mida ay dhintaan dhaxal ayay ka helayaan nasiib ayay ku leeyihiin nasiibkaas oo la qadaray oo ilaahay agtiisa laga qadaray qadarkiisuna aayadaha soo socdaa ka hadli doonaan marka alla wuxuu leeyahay lilrijaali raggii ama labkii waxaa u sugnaaday nasiibun bay leeyihiin dheef dheefta oo mimaa kii xaggiisa ka ahaatay taraka uu ka tegay alwaalidaani labada waalid ay ka tageen iyo walaqrabuuna qaraabadii ay ka tageen walinnisaa'i naagihii ama dhadigiina nasiibun ayaa u sugnaaday iyaguna ay leeyihiin nasiibka oo mimaa kii xaggiisa ka ahaaday tarakal waalidaani labada waalid ay ka tageen iyo walaqrabuuna qaraabadii ay ka tageen oy dhaafeen marka dhaqankaas dadyow xataa dadkan iska yacni jahliga uu ka batay ee iyagu habkaasoo kale u dhaqmo way ku dhaqmaan oo in naagaha aan waxba la siinin haddii wax la siiyana lagu dhibo ama lagu canaado ama shardi looga dhigo naagta marka ninkeedoo kale uu ka dhinto haddii aadan guursanin qof aan lagu dumaalin wax lagu siinayo male in la yidhaahdo dhaqan soomaalida lafteeda dad ka mida ama qaar ka mida mararka qaar ka dhaco waaye laakiin dhaqan aada u foolxun ah oo jaahiliyadii markaa matalayo mimaa qalla waxaa laga bedelayaa mimaa taraka mimaa kii xaggiisay nasiib uu ugu sugnaaday qalla yaraaday minhu xaal uu ka mid yahay waxaa laga tegay ow amase kahura batay maalku hadduu badan yahay hadduu yar yahayba waxbay ku leeyihiin nasiiban jacala allaahu daalika alla kaagaa wuxuu ka dhigay nasiiban buu ka yeelay nasiib nasiibka oo mafruudan la jaangooyey oo ilaahay xaggiisa agtiisa laga jaangooyey oo la tilmaamay oo la caddeeyey waa cumuumka hadda meeshaan ku ama itlaaqa meeshaan ku jiro ama ijmaalka meeshaan ku jirana yuusiikumullaahu aayadda ah iyo midda ku xigta ayaa lagu ayaa ayaa fasiray fasiri doonta waidaa xadara alqismata ululqurbaa walyataamaa waidaa haddii xadara ou xaadiro alqismata qeybta marka maalka la qaybinayo ululqurbaa dhowaanshaha kuwa u saaxiibka ah walyataamaa agoontii ay xaadiraan walmasaakiinu masaakiintii ay xaadiraan farsuquu arsuqa oo siiya hum iyaga minhu maalkaa la qaybinayo wax ka siiya waquuluu dhaha lahum iyaga u dhaha qowlan hadal hadalka oo macruufan la yaqaano aayaddan awalan tafsiirkeeda mansuuqa miya mase waa muxkama dhowr baxdibaa ku jirta aayaddan kan koowaad waxa uu yahay aayaddu muxkamo miya mase waa mansuuqa hadday muxkamo tahay oo aan la nasakhinna farsuquuhum waajib miya mase waa sunno laba baxdi waayo marka ibnu naxaas kitaabkiisa annaasikh walmansuuq saddex qowl ayuu ka sheegay culimada oo iyagu markaa yacni qowl dhahayo aayaddu waa muxkama aayadda waxaan ujeedaa waa mansuuqa ibnu cabaas iyo saciid ibnu lmusayab iyo ayaa laga wariyey waxaana lagu nasakhay bay yidhaahdeen yuusiikum ullahu fii awlaadikum iyo was wasiyada aayaddii wasiyada nasakhaha almiiraahu walwasiyatu dhaxalkii iyo dardaarankii ayaa nasakhay ibnulmusayab sidaasuu yidhi ibnu cabaasna sidaasoo kale laga wariyey qowlka labaad waxa uu leeyahay aayadda waa muxkama oo mansuuqa ma ahano waa muxkama ha ahaatee markay muxkamo tahay oo lagu camal falaayo waajibnimo miyaa loogu camal falayaa mase sunnanimo manduub waaye waa manduub cabiidatu bnu camrin isalmaaniy curwatu bnu zubayr saciid bnu jubayr iyo mujaahid ayaa waxaa laga wariyey iyaga iyo ibnu cabaas laftiisa riwaayo ayaa looga wariyey wuxuu leeyahay ibnu cabaas ilaahay subxaanahu wa tacaala mu'miniinta wuxuu faray marka ay dhaxalka qeybsanayaan qaraabadooda aan wax dhexlaynin agoonta qaraabada oo iyagu aan dhaxalka wax ku lahayn inay wax u tuuraan ay wax siiyaan taasaa marka loo sunneeyey aayadda marka waa macmuulo waa lagu camal falayaa waana sunno farsuquuhumta oo hadda hadday ka tagaan ma dembaabayaan laakiin waxaa wanaagsan in maalkan marka la qaybinayo oo maalkii ay qaybsanayaan dadkan fiirinayo qaraabadooda oo ninkaas dhintay qaraabada la ah laakiin aan dhaxalka waxba ku yeelanaynin dardaaran iyo wasiyana aan loo samaynin kuwaas waxoogaa in layska siiyo meeshaas sidaasowna ibnu naxaas ou doortay fa haadaa axsanu maa qiila fi laayati aayadda wax laga yihaha kana ugu fiican buu yidhi an takuuna cala alnadbi waatargiibi fii ficli اlkhayri wa shukri lilahi tacaala sidaas in lagu xambaaro marka ayb mujaahid waa tafsiirka saddexaad isaga waxaa laga wariyey sanad saxiixa looga wariyey aayadda inay muxkamo tahay farsuquuhumtuna ay waajib tahay oo ma ka tegayaano waa waajib ayuu isagu war sidaas oo kale ayaa laga wariyey laakiin haddii la yidhaaha waa waajib iyo waa sunna ogow hadda maalku waxa la bixinaayo ama dadkaas la siinaayo maalka ilmaha yaryar ee agoonta ah kuma jiraan haddii hadda wax la dhexlaayo ee dhexalkii la qaybsanaayo dadka waaweyn ee ayaga wax bixi karo unbaa dadkaas wax ka siinayo waxooda laakiin cunug yar iyo qof waalan oo tasarufkiisu uunan ansaxaynin iyo ilmaha agoonta oo kale maalkooda dhaxalka ay u heleen qaraabaa lagaa la siinayaa iyo iyo agoontii baa la siinayaa iyo ma jirayso waayo agoonku qaangaar ma ahan tasaruf ma leh isaga waxma bixin karo xataa haddii uu yidhaahdo qaraabada hala siiyo waxayga raalligaan ka ahay raalli ahaanshadiisa lama xisaabayo maadaama uusan qaangaar ahayn markaa dadka wax dhexlaayo hadday yihiin dad dhammaan wada qaangaara iyagoo iska qayba iska bixinayaan haddii laakiin ay yihiin dad aan qaangaar ahayn oo agoon iyo ay ku jiraan kuwa tasarufkoodu ansaxaayo waxooda waayo waxaa laga la siinaayo dadkan marka qaraabada iyo agoonta iyo masaakiinta ayb tafsiir kale oo aayadda ku jira wuxuu leeyahay waidaa xadara alqismatadan marka dhaxal la qaybsanaayo maahane qofka meydka ee dhaxalkiisa la qaadan rabo intuunan dhimanin ee sariirta uu saaran yahay oo miirkiisa uu joogo marka uu wasiyo iyo dardaaran iyo uu qaybinayay aayaddu ka warrameen wasiyadaas iyo marka dardaarankaas qaraabada iyo agoonta iyo ha laga warqabo kuwa aan wax dhexli doonin sidaasna marka aayadda waa lagu macneeyey baxhiga kale ee saddexaad waxa uu yahay alimaamu shaafici wuxuu leeyahay alla wuxuu amrayaa marka wax la qaybsanayo oo dadka dhexaltooyada ay qaybsanayso waxooda qaraabada iyo agoonta iyo masaakiinta markaas joogto in wax la siiyo kii aan joogin waxba la siin maayo kan joogaa la siina waayo midkaan meesha taagan maalkiibuu isha ku haayaa midkii ka maqan la siin maayo kan jooga bis unbaa la siina walidaalika wuxuu leeyahay arrintan xugunkan xugun u eg ayaa jiro oo adiga markay marti waxaa lagu yidhi marti inaad marti soortaa lagaa rabaa ee martidii kuu timaada unbaad wax siinaysaa tii aan kuu imaanin waxba ma siinaysa tanna sidoo kale waayuu leeyahay alimaamu shaafici aayadda marka wararkaasaa ku jira farsuquuhum waidaa haddii xadara ou goobjoog ka noqdo ou xaadiro alqismata qeybta ululqurbaa dhowaanshaha kuwa u saaxiibka ah wal oo qaraaba meydkii bay leeyihiin kuwii wax dhexlayay leeyihiin walyataamaa agoontii ay xaadiraanu yimaadaan qeybta dhexdeeda walmasaakiinu masaakiintii ay yimaadaan farsuquu ku arsuqahum iyaga minhu shaygii laga tegay wax kamida wax ka siiya waquuluu dhaha lahum iyaga u dhaha qowlan hadal hadalka oo macruufan la yaqaano yacni hadalka macruufka wuxuu yahay intaan waa idinkaga badi lahayn laakiin xuquuq kalaad jirto intaan iskaga dulqaata hala raalla ahaado sidaas in la yidhaahda haddii maalku uu yaryahay weliba in la raaligeliyo la yidhaha intan yartaa waa ka badan haddaan helayn waa idin sii lahayn hadal wanaagsan marka in lagu yidhaahdo waliyaksha aladiina low tarakuu min khalfihim duriyatan dicaafan khaafuu calayhim walyaksha ha cabsadeen aladiina kuwa low tarakuu hadday ka tegi lahaayeen min khalfihim gadaashooda ay uga tegi lahaayeen duriyatan duriyo ubad yicis ah kuwaas oo dicaafan taag daran khaafuu la khaafuu ay cabsan lahaayeen calayhim iyaga korkooda ay u cabsan lahaayeen kuwaas ha cabsadeen falyattaqu llaaha allaha ka cabsadeen waliyaquuluu ha yidhaahdeen qowlan hadal hadalka oo sadiidan toosnaan badan aayaddan iyadana yay la hadlaysaa laba tafsiira ayaa ku jirto tafsiirka siyaaqana ku xoog badan loona badan yahay waxa lala hadlaayo waa dadka agoonta maalkooda u maamulayo qof marku dhinto ilmo yaryar uu ka tago ilmahaasi weli ayay yeelanayaan ayaga arrin maamulo maalko yacni arrinkooda weligaas hadda wuxuu noqonayaa dee aab awowgii ayaa ugu horeeyo aabbihii dhalay haddii la waayo walaalihii la dhashay kuwa qaangaarka ah ee waaweyn mid ka mida ayaa maamulaya ilmaha agoonta ah waxaa kaloo agoonta maamulaya mararka qaar nin loo dardaarmay oo odaga marku dhimanayo maalan wuxuu leeyahay ilmahayga hebelan ku ogahay maalkooda iyo tarbiyadooda iyo maamul wasi ayaa la yidhaahdaa kan saddexaadna wuxuu noqon karaa kafiil ilmihii qaraabo male aabbihii waa ka dhintay qaadigii maxkamadda ayaa qof muslimiinta ka mida ayuu u dhiibay shanigooda markaasuu yihi ilmahan adigaa lagugu ogyahay marka weliyul yatiim agoonka ninka hadba maamulaayo ayay aayaddu la hadlaysaa oo midkaas baa waxaa la leeyahay war adigaba haddaad dhimato oo aada ilmo yaryar ka tagto sida aada u jeceshahay ilmahaas in wanaag loogu maamulo ilaahay ka cabso kuwaan adna wanaag ugu maamulo macnuhu marka sidaas waayo oo waxaa wax lagu tusayaa qofku waxa uu jecel yahay hadduu dhinto ilmo yaryarna uu ka tago ilmihiisa inaan lagu tumanin oo la dhaqaaleeyo loo naxariisto sidaasoo kale hadda adiga midkaan aada maamulayso ilaahay uga cabso aayadda macnahaas yacni waa laga bixiyey oo kuwa marka yacni tafsiir sidaas waay tafsiirka kale wuxuu leeyahay qofkii qof dhimanayo aayaddu waxay la hadlaysaa qofkii qof dhimanayo soo xaadiro oo goobjoog ka noqdo ee rabo inuu dardaarmo ee maalkiisii marka yacni waxaa la leeyahay qofkan xaadirka ah ee qof dhimanayo u yimid qofkaas dhimanayo wanaag ha kula taliyo oo hadduu maalkiisa dardaaran ku dhammayn rabo ha yidhaahdo war ilaahay ka cabso maalkaaga ha ku dhammaynin dardaaran ilmo yaryaraa kaa dambeeyo ilmahaagii wax uga tag sidaas marka adigaba sida ilmahaaga inaan wax looga dhammaynin aada u rabtood u jeceshahay midkaan sidaas ku waani macnaha saddexaad waxa uu yahay isla kan oo ka farcan maa macnahan labaad macnaha waxay tahay kuwa ninku ninkii dhiman rabay ayaa maalan mararka qaar inuu wax dardaarmou rabaa mid meesha joogaa marka wuxuu leeyahay maya hebel iyo hebel waxba ha u dardaar ha u dardaarmin maalkaaga ilmahaaga uga tago hal xaba ha ka dardaarmin kuwaasaa marka waxaa la leeyahay war ilaahay ka cabsada idinka haddii wax la idiin dardaarmi lahaay oo wax la idin sii lahaay waa jeclaa lahaydeene ninkan meydkaa dadka uu wax siinaayo oo qaraabadiisaa dardaaranka ha u diidinina saddex macno waay marka meeshaas ayb walyaksha aladiina walyakshaha ka cabsadeen aladiina kuwii low marka aawe mafcuulkii aawey lafduljalaalo waay muqadar ah walyaksha aladiina kuwii ha ka cabsadeen yacni allah allah ka cabsadeen kuwaas walyaksha walyakshaha ha cabsadeen aladiina kuwii low tarakuu hadday ka tegi lahaayeen min khalfihim gadaashooda ay uga tegi lahaayeen duriyatan ubad ilmo ilmaha oo dicaafan taag daran gadaashooda hadday uga tegi lahaayeen khaafuu ay u cabsan lahaayeen calayhim iyaga korkooda ay u cabsan lahaayeen kuwa sidaas ah haddaba agoonkan ilaahay uga cabsadeen maalkiisa ay maamulayaan sida ayaga ilmahooda ay ugu naxayaan kuwan ha ugu naxaan tafsiir waa sidaas kan kalena waxa uu yahay walyaksha aladiina kuwii ha ka cabsadeen yaxduruuna muusiyan qof dardaarmaayo soo xaadiraayo yuusii fii maalihi maalkiisa ka dardaarmayo ha ka cabsadeen ilaahay kuwa maxay uga cabsanayaan an ya'murahu inuu amro bitafriiqi maalihi ilaahay taa ha uga cabsadeen maalkiisa inuu kala geeyo wasiyatan fii man laa yarihuhu yacnii markaad nin dhimanayo u timaado ilaahay ka cabsoo ha waxaad tidhaahdaa hadduu dardaarmaayo war maalkaaga dardaaran ha ku dhammaynin ilmahaaga una ogow ama hadduu dardaarmi rabo thuluth iyo wax lamida uu ku dardaarmi rabo ee uu u dardaarmi rabo ilmo aan dhaxalkiisa lahayn ama dad taag daran ha ka celinina idinka dadkaa in wax la siiyo sida idinkaba aada u jeceshihiin in wax la idiin siiyo ayb marka kan horaan isaga wadeyna macnaha walyaksha haka ka cabsadeen alle aladiina kuwii low tarakuu hadday ka tegi lahaayeen min khalfihim iyaga gadaashooda hadday uga taga uga tegi lahaayeen duriyatan ubad ubadka oo dicaafan taag daran khaafuu la khaafuu ay cabsan lahaayeen calayhim iyaga korkooda ay u cabsan lahaayeen kuwaas haddaba ilaahay ha ka cabsadeenoo falyattaquu ha ka cabsadeen allah alle walyaquuluu ha yidhaahdeen qowlan hadal hadalka oo sadiidan toosnaan badan hadday nin dhima dhiman rabo ay wax u sheegayaanna war fiican ha ku dheheen war dardaaran haddaad dar dardaaranna yaynan ka celinin mid uu si qaldan u dardaarmaayo u dardaaranna yaynan dhihin arrimaha dhan marka ilaahay uga cabsadeen saddexdaas tafsiir baana ku jirto qur-aankuna waxaad dareemaysaa habka uu dadka wax ugu sheegayo hab aada iyo aada adigaba aada wax u fahmi kartid waay war nin walbow ilmahaaga waxaad jeceshahay haddaad ka dhimato wanaag in lagu maamulo kuwaan adna ilaahay uga cabso nin walbow markaad sariirta saaran tahay si wanaagsan in lagugula taliyo ayaad jeceshahay si wanaagsan ula tali ninkan isagoo uunan ku xadgudbin warasada dhaxlayso ee dadka dardaaran oo tabaruc waayo dardaarankiina yaan laga celinin in aladiina yaakuluuna amwaala lyataamaa dulman inamaa yaakuluuna fii butuunihim naara ina aladiina kuwa yaakuluuna cunaayaan amwaala lyataamaa agoonta maalkooda kuwa cunaayo dulman liajli dulmin dulmi dartiisna ku cunaayo inamaa wax kale ma ahna yaakuluuna way cunayaan naaran naar ayay cunayaan fii butuunihim caloolahooda dhexdooda naaray ku cunayaan wasayaslawna way geli doonaan saciiran bay geli doonaan naar shidmayso oo holcayso ayay kuwaa geli doonaan alla wuxuu leeyahay ina aladiina kuwa ya'kuluuna cunayaan amwaalalyattaamaa agoonta maalkooda kuwa cunayo hadda meeshaan cunis unbaa la sheegay keliya si wax kale lama sheegin cunis iyo wixii kasoo harayba isticmaalka ayaa ka dhaxeeyo wixii marka cunis keliya kuma koobnee agoonta haddaad dharkooda ka qaadatood xerato lacagta haddaad ka dhacdo dhulka ay leeyihiin haddaad ka xoogto oo aada ku dhaqantood degan tahay kulli waa soo wadagelayaan waayo akliga waxaa si gaara isaga loogu xusay waxa ugu badanaa cunis ah isticmaalka agoon maalkeeda la isticmaalo waxaa u badan in la cuno macnaheedu marka maahan isticmaalka kale ee cunista kasoo haray waa bannaan yahay ma aha walidaalika marka halkan akli baa la sheegay isticmaalka kale oo dhan waa gelaya waxaa la mida xadiidkii nabiga sala allahu calayhi wasalam aladii yaأkulu fii aaniyati اlfidati midka wax ku cunaayo weelka fidada ama dahabka inamaa yujarjiru fii baطnihi naara jahannam calooshiisa wuxuu ku kabkabanayaa ou kaga qururucsiinayaa jahanamo naarteeda kan wax ku cunayaa la yidhi culimada baabul aaniya markay ka hadlayaan dahaarada waxay yidhaahdaan weel dahaba ama fido in lagu weyse qaato ma ma bannaana sababtu waa maxay akli baa la sheegay in lagu weyse qaatana waa la mid lijaamici listicmaal markaad ku weysaysato weelkan iyo markaad wax ku cunto maxaa ka dhexeeyo isticmaalka waad isticmaashay labada kolba ayb agoonka marka maalkiisa haddaad cunto iyo haddaad cabto iyo haddaad xirato iyo haddaad degto kulli me meeshiis waa isku wada mid nacam waa xaaraan waxaan waxayna ku jiraan dunuubta kabaa'irta ah ee nebigu sala allahu calayhi wasalama uu yidhi ijtanibu sabca almuubiqaat toddobada dembi ee wax halaagto ka dheeraado iska ilaaliya waxaa ku jirtay marka wa aklu maali lyatiim agoonka maalkiisa in la cuno agoonka maalkiisa de wejiyo badan baa lagu cunaayo dadna waa boobaan oo waa dhacaan dadna xeelad iyo waxbay ku cunaan oo waxaaba ka mida diyada diyada oo kale dadka cuno odayaalka markay diyada soo qaadaan ayagu aysan soo dhaafin ama hadday soo dhaaftana wax yar un agoonta u bitinayo siinaayo inta kalena ayaga iska masruufto oo qaarkood marka nolol maalmeedkooduba ay tahay diyo keliya in la cuno wata'kuluuna aturaatha aklan laman fii suurati alfajri aan ugu tegaynaa in shaa allahu tacaala haddii qof ou dhinto ama la qof haddii la dilo ee markaa dadkii dilay diyo laga soo qaato diyadaasi waa la dhexlaa ninkaas dadkii dhexlaayey ayaa dhaxalkii sidii ilaahay u kala siiyey ayay u qaadanayaan odayaalku ma bannaana inay qaataan umana bannaana hadday agoon ku jirto oo ay cunaan maalkaasna maalka agoontay cunayaan dadkaasna waciidkaanayna dhexda uga jiraan waa in marka arrinta aada laysaga ilaaliyo su-aalaa imaan karto marar badanna la weydiiyaa agoonku diyada ma soo dhacsan karo oo diyadii waxay u baahan tahay in lagu mashquulo dadkii loo tago lala xaaltamo laga soo qaado yaa uhowlla marka haddaan la cunaynin marka agoonka maalkiisa ha laga taga la yidhaah diyadiis annagana waa dhaafaynaa ayay leeyihiin odayaalka qaar taas iyada marka jawaab waxay u noqon kartaa haddii aadan ugu tabarucaynin adiga waqtigaaga aadan waxba ka siinaynin waxaad yeeshaa intaad shaqayso ood usoo qaado diyadii wixii ujro adiga shaqadaasoo kale lagu bixi karo ayaa lagaa siinayaa inta kale ayagaayaa ayagaa u dhaafeen markaasna waa inaad soo qaadaa diyadii saxda ahayd nacam maahan wax adiga kuu roon iyo waxaad dad ku xaaltanteen iyo wax odayaal aada isku ogeydeen iyo maku shaqaynaysid leanna markaan wakiilaa tahay wakiilkuna wuxuu ku shaqeeyaa lil aslaxi sida ugu dheefta badan ugu dadaalka badan waa inuu u shaqeeyo markaad u shaqayso ujro iyo mushaar yaraad ku yeelanay marka haddii kale bannaanka ka mar intaa wixii ka dambeeyo waa dulmi iyo maal agoon oo la cunayo wax kale ma aha ayb ina aladiina kuwa ya'kuluuna cunayaan amwaala alyataamaa agoonta maalkooda kuwa cunayaan dulman liajli dulminna ku cunayaan dulman marka mafcuulu liajlihi waa lagu nasbin karaa waxaa kaloo laga dhigi karaa dulman in la xaaleeyo ayaa bannaanoo dulman daalimiina xaal ay yihiin ayagoo wax dulminayo maxaa baxaya marka hadday maalka agoonta cunaan ayagoo aan daalimiin ahayn iyagoo aan daalimiin ahayn waa maxay waaba agoonkii weligiisii waay waa faqiir inuu ujro ka qaato waa u bannaan tahay waman kaana haniyan falyastacfif waman kaana faqiiran falya'kul bilmacruufi dulman marka taasaa ku baxa ayay saaraysaa inamaa ya'kuluuna inamaa wax kale maana ya'kuluuna way cunayaan un fii butuunihim caloolahooda dhexdeeda waxay ku cunayaan oy ku shubayaan naaran naar ayay ku cunayaan ay ku shubayaan wasayaslowna waxay geli doonaan saciiran naar shidmayso oo holcayso agoontii maalkoodiina halkaas ayaa looga hadlay marka waxaa kaloo agoonta maalkooda geli kara mararka qaar dadkuna ay aada u weydiiyaan agoonta waxaa jira dad qaraabo la-ah oo soo booqanayo oo aan ka maarmeynin dadkaas markay guryaha kusoo booqanayaan de shaah iyo waxbaa loo shubaa shaah shubitaan iyo xoogaa cuntada markaas waqti qado oo kale hadday tahay iyo xoogaa cuntada in layskugu soo daro meeshii loo keeno iyo maxaa laga yeelayaa ma loo dhawaanayo nacam ma la cunayo nacam qofka isaga jeebkiisau ku xisaabtamaa haddii ay dhacdana inuu shaah iyo wax ka cabana shaahaas qadar u dhigma lacagtiisa ama wax markaas uun ka siiba badan inuu guriga geeyo uu siiyo nacam si uunan marka yacni waxba uga cunin waa inaad qadarkeedoo kale aad geyso xataa culimada waxay ka hadlaan musqushooda ma la isticmaali karaa nacam ayb oo gurigii markaad yacni iyaga ay leeyihiin musqushooda inaad gasho maxay noqonay ujrada qadarka musqul lagu galoo kale inaad meesha uga tagto way nacam ood siiso in loo dhawaado ma aha nacam ayb faraha in laga qaado waaye waa arrin marka aad ay khatar ugu xeeran tahay oo aayadduna ay sidaan dhehaysa way nacam in badanoo dadka ka mid ahna ma u haystaan wax dhiban dadka ayagana isbaarada ay meelaha u taallo iyo kuwa canshuuraha qaado iyo kuwa dadka lacagaha ka qaado agoon maalkiis inay wax ka qaadaan ayagana uma bannaana waayo agoonkan tasaruf male waxba kuma bixi karo marka iyada marka de qofku canshuur awaleyba waxay ahayd dembi haddana inuu agoon kula sii dhaqmo maal agoon uu ka qaato waa kasii daran tahay xoolahan marka la gurbinaayo un dadka un laga gurbinaayo wixii iyaga loogu shaqeeyo muqaabilkeeda waa laga qaadi karaa haddii maalan ganacsi maalkooda ku jiro shaqo iyo waxaas oo kale ay jirto shaqadaasi marka iyaga loo qabanayo ama meel shaqo looga qabanayo dabcan waa laga goynaa shaqadii waa lagu bixinaa canshuur iyo dad maal qaadayo aadan tabar u hayninna oo maalkii agoontana aadba u cabsatana markaasee kii qaadayaa dembiga iskale aduu dembi ma lihid markaas ile maalkii agoonkii waad ka shaqaynay markaas ayb ayb waxyaabahaas oo dhan marka in layska feeriyay u baahan tahay agoon maalkiis in uu wax lagu beeriyo ma ahane in wax laga raadiyo aaday khatar u tahay allaan ka magan galnay yuusiikum ullahu fii wlaadikum lidakari midlu xadi lunhayeyn aayaddan iyo midda ku xigto iyo tan suuradda ugu dambayso waxay ka hadlayaan axkaamu lirthi dhaxalka axkaamtiisa ayay ka waramayaan irhiga iyo dhaxalku marka ilaahay ayaa kala qoondeeyey oo kala meel kala dhigdhigay sidaas un in loo qaato ayaa lays amray dhaxalku marka asbaab ayuu leeyahay wax lagu dhaxlo asbaabta wax lagu dhaxlaa waxa ay tahay saddex sababood sababka koowaad waxa uu yahay nasab in wax lagu dhaxlo qofkan dhintay iyo adiga qaraabanimaa idinka dhexayso waa lagu dhaxlaa nasabka marka waxaa wax ku dhaxlaya rag iyo dumarba kuwa wax ku dhaxlo kutubta furuucdoo fiqigay macruuf ku yihiin oo aabbaa wax ku dhaxlo awowbaa wax dhaxlo hooyo ayeeyo walaal ayaa wax dhaxlo saddexda dhinac uu ka imaadaba walaal meydka ku aabbo ku hooyaa ku mid ku aabba ah iyo mid ku hooyo keliya ah ilmihiisaa dhaxlayo wiil gabar wiilkiis ilmaha uu sii dhalo waxbay dhaxlaan kuwaas marka kuwa nasabka wax ku dhaxlow waxaa kaloo wax lagu waxaa dhaxla adee adeer sidoo kale adeerku waxbaa dhaxlaa in adeerkaa wax dhaxlo walaalkaa wax dhaxlo walaalka wiilka ou dhalaybaa wax dhaxlo wahaakada waxaa kaloo sababka labaad uu yahay nikaax nikaaxuna marka waxaa wax ku dhaxlo ninka iyo naagta isqabo labadooda hal mar wax ma wada dhaxlayaan waayo mid kala dhaxlaya waa inuu maqan yahay yacni macnuhu waxay tahay nikaax waxaa wax ku dhaxlayo haween haddii ninkeedu dhintay ama ninkoodu uu dhinto waxaa wax ku dhaxlo nin marka ay xaaskiisa dhimato nikaaxa wax lagu dhaxlayaana waa inuu noqdo nikaax saxiix ah nikaaxu hadduu faasid yahay waxba laguma dhaxlo haddii xataa uu nikaax shubha ku jirto uu yahay nikaaxu shubha waxba laguma dhaxlo isaga laftiisa waa inuu noqdaa marka nikaaxu nikaax sharciga sax ku ah waxaa kale oo nikaaxa soo gelayo marka wax lagu dhaxlaayo naagta la furay ee rajciyada ciddadeeda ku jirto waxwaa dhaxal waa ka imaana meeshaas weli naag la qaboo kale waayo ninkii naagtiisiibuu furay iyo hal dalqaduu ku furay ciddadii iyadoo ku jirto dhintay way dhaxlaysaa waayo fii xukmi zawja ayay leedahay oo nafaqa iyo biil iyo wax walbay leedahay haday iyada dhimatana isaga waa dhaxla sababka saddexaad waxa uu yahay alwalaa qofkii qof xoreeyey oo xornimo siiyey isagoo addoon ah qofkaas wax xoreeyey qofkaa uu xoreeyey waa dhaxlaa hadhow hadda marka sida laysu xijaabayo baab kale waayo laakiin dadka jinsiga dadka dhaxlow soo gala walahana waxaa wax laysugu dhaxlaa walaa oo min aclaa awe laa min asfal kii la xoreeyey midkii xoreeyey ma dhaxlaayo laakiin kan wax xoreeyey ayaa wax dhaxlo saddexdaas marka waa asbaabta wax lagu dhaxlo asbaabta marka la helana mawaanic ayaa jirto oo qofka dhaxalka ka celiso saddex waayo ayagana mawaanicu lirthi tan koowaad waxa ay tahay ikhtilaafu diin labada isdhaxli rabto hadday kala diin ay yihiin isma dhexlaayaan gaal iyo muslin isma dhexlaayaan dardaaran waa kala qaado karaan laakiin dhaxalku maya waa la kala jaray labadaas qof laba isdhashay hadday yihiin midna gaal yahay midna muslim yahay isdhexli maayaan tan labaad waxa ay tahay riqi addoonnimo addoonku wax ma dhaxlo qofka intuu addoon yahayba kan saddexaadna waa maanica saddexaadna waxa uu yahay qatli qofkan qofkii uu dilay ma dhaxli karo waayo haddii sidaas la ogolaa lahay qof walbaa qofka dhaxalkiisa uu sugayo hore u dili lahay markaasuu iska qaada lahay dhaxalkiisa dadka qaar baanba sugi karinba nacam marka qaacido fiqhiyana waxay tahay man istacjala shay-an qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi qofkii shay degdegsado waqtigiisoon la gaarin waxaa lagu ciqaabaa inuu waayo waxaas qodobkaas marka culimada shaaficiyada weliba ama xaq ha u dilo ama gardara ha u dilo waa isku miday dhahayn xaq inuu u dilo maxaa ka mid a maalan qaal waa qaali ninkan ninuu soo dilay kasoo u dilay waa xukumay dilkiisuu xukumay waa la dilay ninkii asa qaaligaana dhaxalkiisa wax kula ku lahaan lahaa ma dhaxlaayay leeyihin qaaliga maadaama uu sabab dilkiisa u noqday bixaqin ha ahaato ama bibaatilin marnaba haddiiba uu dilkiisu ama toos u dilo ama ou mubaashir xataa hadduu markhaati ka furo wax dil u keenaayo xugun isaga lagu dilaayo hadduu markhaati ka noqdo ma dhexlaayo ay leeyihin lianna meeshaas marka waxaa laga cabsanaa reeba iyo shaki ayb qatliguna marka waa kan saddexaad maanica saddexaad wn bacdi alculamaa maanic afaraaday ku daraan oo waxay yidhaahdaan camal mowt labadan isdhexlayso hal maray dhinteen labadooda baddaasay galeen iyagoo badyaa soo tuftay labadoodiiyo meydaa la arkay aabba iyo wiilkiisa ma laysdhexal siinayo waayo waxaa laga jaahil yahay labadooda midkii horreeyey mar haddaan la aqoonin labadooda kan horeeyo cadamul cilmigaas waxaa ka dhalanayo dhexal la-aan maanicuu noqonay dadka kale unbaa dhexlaayo ayaga midkoodna midka kale ma dhexlaayo oo wuxuu leeyahay laa tuwari walaa tuwarid zaahiqan can zaahiqin mid halaagsamay ku kaloo la halaagsamay ha dhexalsiinin uu kuleeyahay kutubtii marka yani saaxibu raxbiya intaas marka mawaanicda afartaasaa la gaarsiiyaa ayb shuruud bay sheegaanoo dhaxalka shuruuddiisa waxay tahay wax la dhexlaa inay jiraan tariko tariko waa inay jirto laba haddana qof la dhexlaayo waa inuu jiro muwarith ayaa la yidhaha waarithna waa inuu joogo waana in la ogaado kan wax dhexlaayo inuu ka nolol dambeeyey midka la dhexlaayo afartaana waa shuruudii marka ayb qaatil wax ma dhexlaan dhahna kii ou dilay ma dhexlaayo laakiin kan la dilay isaga waa dhexlaa kii dilay say ku dhici kartaa ninaa nin maalan xabad ku dhuftay intuu xaraaruga ahaay kanaaba dhintayba kii wax dilay kan wax dilay ma dhexlaayo midka uu dilay laakiin maadaama midkii la la dilay oo ka nolol dambeeyey qaatilku maqtuulku qaatilka waa dhexlaa marka waxaan wax dhexlaynin waa un kan wax dilay ninkan kale ilaa waxma dilin intaas ka bacdi irhigu wuxuu u qeybsamaa laba nooc farad iyo tacsiib farad waxaa la yidhaahdaa wax go-an qur-aankii baa wuxuu leeyahay haddii mayd dhinto hebel intaas hala siiyo kaasna intaas hala siiyo qadara loo gooyey wixii qadar loo gooyey maxay wax ku dhaxlaan farad habdhaxal habdhaxalkooda waaa la waxaa la yidhaahdaa farad qaar waxaa jira dadka wax dhexlaayo aan wax go-an loo loo gooynin wax go-an ma leh wuxuu leeyahay marka isaga hadduu keligiis noqdana maalkao dhan oo qaadana haddii kalena dadkii wax loo gooyey markay waxooda qaataan wixii usoo haro qaadana casabaa la yidhaha kuwaas marka tacsiibay wax ku dhexlaan wax u go-an ma qabaan ayaga tacsiibka dadka wax ku dhaxlo ama casabadu saddex qaybood waay qeyb waxaa la yidhaha casaba binafsi ayagaa naftooda casabo u ahba alcasaba binafsi kulligood waa wada niman keliya waxaa ku jiro hal naag waa naagta wax xoreyso bis walaysa fi walaysa fi nnisaai turan casaba ila alatii manat bicitqi raqaba naag kale oo iyada casaba binafsi ah ma jirto casaba binafsi marka yaa noqdo waxaa noqdo wiilka wiilku casabou noqdaa meydaa dhintay wiilkiisuu ka tegi wiilkiisu waa casaba binafsi waxaa noqda aabbaha casabou noqdaa mararka qaar aabbaha marna faradoo wax ku dhaxlaa marna casaboo wax ku dhaxlaa labadana maroo wax ku dhaxlaa aabbuhu marka casabada waa ku jiraa awowgaa casabadii ka mida walaaluhu waa casabo adeeradu casabo waay jihaat lcusuuba waxay u kala horeysaa bunuwatun uma ubuwatun uma juduudatun uma ukhuwatun uma cumuumatun uma walaa-un walaha u dambeeya sidaas u kala horeeyaan casabada wiilnimadu waa ka xoog badantahay aabbanimada waayo markuu meyd dhintoo wiil ou joogo ama gabarba ha ahaato yani waxaan ujeedaa markuu meyd dhinto wiil ou joogo wiil rag ah odaygu lix meelood meeluu intou qaato shanta kale wiilkaa qaadanayo casabanimu ku qaadanayo ayb marka aabbaha xagga casabada waa laga xigaa wiilkaa ka xigo bunuwadaa u horeyso ubuwadaa ku xigto juduudada haddii la yidhaah laga dhiga jiho ayaa ku xigto ukhuwaa ku xigto cumuumaa ku xigaysa ayb intaas marka iyadana waxay tahay hababka wax loo dhaxlo waxaa kaloo baabka dhaxalka u muhiimsan xajbiga waxaa la yidhaha dadkan say isu xijaabayaan xajbigu laba nooc waaye xajbu xirmaan iyo xajbu nuqsaan xajbu xirmaan waxaa la yidhaahdaa qofkan inuu wax waayaba heb qofkaani qofkaanuu xijaabaa macnaha intuu qofkan joogo kan waxba maba helayo waa xajbu xirmaan meydaa dhintay wuxuu ka tegay hooyadiis iyo ayeydiis ayeydu wax ma qaadanayso bataatan hooyadaa xijaabtay xajbu xirmaanay ku xijaabtay aabbaha iyo ad oday iyo awowga yaa la mida waxaa la mida wiil marku joogo ibni walaalihii waa xijaaba aabbaa joogo aabba joogo walaal wax ma qaadanayo aabbaha walaalaha waa xijaaba awowga walaalaha maxijaabi karaa khilaafaa ku jiro madhabka imaamu shaafici zayd binu thaabitna waxay tahay waa isla qaybsanaya waayo awowguna aabbow meydkan ugu soo dhowaaday walaaluhuna aabbay ugu soo dhowaadeen marka labadooda waa loo kala qaybina aduu marka kutubaha fiqiga iyo aada faahfaahintiisa iska leh ma raba inaan faahfaahinteeda aada ugu dheeraado keliya un in macno laga qaato ayaan ka rabaa xajbu nuqsaanna waxa uu yahay lama xijaabayo kulliyatan laakiin waa la nuqsaamina hooy meydaa dhintay maalan wuxuu ka tegay hooyadiis iyo wiil ou dhalay uu ka tegay ama gabarou dhalay uu ka tegay iyo hooyadiis hooyadii lix meeloodoo meelay tegay ay qaadaneen haddii wiilkaas ama gabadhaas aynan joogi lahayn ama walaalo badanna aysan joogi lahayn hooyadaas maxay qaadan lahayd thuluth saddex meelood meel yaa badan marka saddex meelood meel iyo lix meelood meel laba laabay isu joogaan waayo lix markaad saddex u qaybiso waa labo lix markaad lix u qaybisana waa hal hal iyo labana laba laabay isu joogaan marka hoos waxaa u dejinayo haddii hoos loo dejiyo xajbu nuqsaana la yihahda baabka xajbiga qofka aan aqooninna dhaxal ma qaybi karo waayo sida laysu xijaaba hadduunan aqoonin qatar waay naam wax badanna waa aragnay dad ku raftay waxaas oo kale naam oo ayagoon aqoonin magaaladan mushkilo badana qofkii yacni dadku wax ma hubinayaan wax wax yaqaan u taga ma dhahayaan waxaad arkaysaa dhaxal buu qaybinaa dhaxalkii waaba qaldan yahay dadka aslan wax dhexlaayana inaad og tahay waay alwaarisuuna min alrijaal iyo alwaarihaatu min annisaa dadka qaar waxaad arkaya kuwa aan waxba dhexlayn inay wax siinayaan qaar dhaxalka sida loo joojiyo ma yaqaanaan dadka ahlu faradkoo wax siinaa baaqiga soo haro xagow aadaa ma gara karan waayo casabadan iyo say isu say ayaga laftooda isu xijaabayaan iyo say u kala dhow yihiin iyo may kala garanayaan qurbiga iyo qu yacni iyo iyo jihada iyo quwada yaa laga feeriyaan marka dhaxalku marka waxyaabahaas ayuu leeyahay aayaddan hore waxay ka warramaysaa owlaadda siday wax u dhexlaayaan iyo waalidka al-aslu waalfarcu aayadda dambe ee walakumna waxay ka warramaysaa zawjka iyo zawjada labada isqabto iyo walaalaha meydka ku hooyada ah say dhaxalka u helayaan aayadda dambe aayatulkalaala la yidhaha yastaftuunakana waxay ka warramaysaa xawaashida walaalaha say wax u dhexlaayaan iyo dadka la midkaa dhaxalkii marka intaas ku dhammaaday qur-aanka dhaxalkaas saddexdaas aayadoo kusoo dhameeyey kutubtii fiqhigana siday u socdaan saddexdan aayadood unbay ku dhex jiraan maanta dhan hal xadiidaa soo raacayo sida qaalibka ah alxiqu lfaraa'ida biahliha famaa abqat ilfaraa'idu faliowlaa rajulin dakarin kaasaa sunnadan lagala baxay waa jiraan dhowr xadiid oo sunnadu tilmaantay laakiin ma badna waa un dhacdooyin waqaa'ic ma waayo unaa amaa xooggiisa marka ilaahay baa kala qaybiyey qaala tacaala allah wuxuu yidhi yuusiikum ullaahu alla waa idiin dardaarmayaa fii wlaadikum fii sha'ni wlaadikum ilmihiina sha'nigooda ayuu alla idinkula dardaarmayaa yani ilmihiina idinka yacni sha'niga ilmihiina ayuu alla idiin sheegayaa oo idinkala da idinkula dardaarmaa meeshaas maxaad ka fahmaya in ilaahay ou noo dhimrinaayo ou isaga noo naxariis badan yahay ilmaheenna saan wax u sii lahayn isaga naga yaqaano dardaaranaa laga cabire marka yuusiikum yuusiikumullaahu alla wuu idiin dardaarmayaa fii sha'ni wlaadikum ilmihiina sha'nigooda ayuu alla idin dhexdiisa ayuu idinku dardaarmayaa lidakari lidakarihim asha waxay yacni shay maxduufay ciwad ka tahay lidakari ay lidakarihim ilmihiina kuwooda labka ah mithlu xadun dheef ayaa u sugnaatay kuwaas dheefta oo mithlu xadil unhayayni laba dhadig ah dheeftood la mid ah marka lidakari waa khabar mubtadaa loo soo qadarayaa ey lidakari xadun ayuu ayaa u sugnaaday mithlu waa laga sifeynaa marka kaasaa laga sifeynaa dheeftaas oo mithlu xadil unhayayni laba dhadig dheeftood la mid ah ayuu ninku leeyahay yacni maxaa hadda laga hadlayaa waa ilmaha meel kale ha aadin ilmaha waa wax laga hadlaya mayd haddii uu dhinto oo uu ilmihiisa ka tago oo isugu jiro wiilal iyo gabdho wiilkii laba gabdhood waxay heli lahaayeen buu wiilku helaa xawaashida iyaguna waa saas suura suuradda aakhirkeeda wain kaanuu fain kaanuu ikhwata rijaala wanisaءa falidakari mihlu xadi lunhayeyni yal owlaadul um walaalaha meydka ku hooyada marka laga hadlaayeyna lidakari mithlu xadil unhayeyni lama dhihin waxaa la yidhi fain kaanuu akthara min dalika fahum shurakaau fi thuluth waa wadaagayaan thuluthku si simanay u qeybsanayaan soo ma fahmin marka hadda marka waxaa laga hadlaayo waa ilmihii ilmo marka la yidhaahno kuwa ou meydka dhalay kuwau sii dhalay wiilashiisu kuway sii dhaleenno iska soo waa soo gelayaan haddii wax xijaabo aynan jirin sidaan marka maxaa loo yeelay haddaad tiraa caqli ahaan mala ciladan ma la fahmi karaa haa waayo dhaqaalaha iyo maaliyadda mar walba culayskeedu ninkuu saaran yahay nacam maadaama culayskii loo badiyey dheeftii waa haddii la siiyey wax la yaqaan waay nacam wax beliid oo damiin ahaanan fahmaynin taas oo kale nacam cilladdu waa iska mafhuum waayo marka qoys hala masruufo la dhaho culays kasta oo meherki culays kasta oo dhaqaale ninkuu saaran yahay nacam dheeftii marka in loo fiiriyo oo loo badiyo maadaama meel kale loogaba qaadi doono xikmad la garan karo la fahmi karo ayb taas marka de waa caqligii sida loogu garanayo qofka mu'minkaana waxaaba ku filan kalaamka alle nacam ayb fain kunna haddii ay ahaadaan owlaaddu nisaa-an haween haddii ay ahaadaan owlaaddu hadday haween gabdho bis waay haweenka oo fowqa thnatayni laba ka badan akharu ahlilcilmina labadana waa soo gelayay dheheen ibnu cabaas baa u diiday nacam fain kunna haddii ay ahaadaan owlaaddaasi nisaa-an haween barax tiran kuwaas oo fowqa thnatayni laba ka badan falahunna waxaa u sugnaaday oy leeyihiin thuluthaa maa shay saddex dalool labadiis dalool taraka uu ka tegay saddex meelood laba la yacni waxa uu ka tegay saddex meelood laba meel ayaa gabdhahaas ay leeyihiin meyd baa dhintay wuxuu ka tegay gabdho ou dhalay laba iyo ka badan wiil ma joogo wiil casabo ka dhigaa ma leh ile wiilku gabdhaha casabo waa ka dhigi karaa gabdhahaasi marka waxay noqonayaan casaba bilgeyra la yidhaha waa noocii labaad casabada maca algeyr marka la leeyahayna waa alakhawaatu maca albanaati casabaad ayb marka hadday gabdho laba ka badan ay yihiin falahuna huluthaa maa tarka hadday laba yihiinna jumhuuru ahlilcilmi waxay leeyihin hulun bay qaad huluthaanay qaadanayan saddex meelood labo ibnu cabaas wuxuu yidhi maya hadday laba yihiin halkay la xugun noqoneen laakiin qowlka kale loo badan yahay wain kaanat haddii ay tahay yacni midda uu ka tegay meydka waaxidatan hal gabar oo keliya un hadday tahay falahaa waxaa u sugnaatay iyada an nisfu maalka nus laba marka loo dhiga dhig baa gabadhu ay qaadanay meydaa dhintay hal gabaroo ka tega nus iyadaa iskale maalka bal fiiri jaahiliyadii lama dhaxal sii jirin waxaamahay hadda nus ay helay dadkaan hadda waa simaynaa dhahaayo oo equality-ga iyo raadiyana ama kuwan feministayaalka ahna qarnigii labaatanaad oon mar dhow ka baxnay qarnigii labaatanaad waa kun sagaal boqol iyo xoogaa hadda kii koob iyo labaatanaadaan ku jirnaa miilaadigii marka laga hadlayo qarnigii labaatanaad kun sagaal boqoleeyada yurub gabdhaha guri ma yeelo karin guri ma yeelo karin meeshaasii joogin yani haweenta wax yacni hanti ah iyo broberty ay haween yeelo karta maba jirinba dadkii sidaas ahaaye islaamku markaas isaga marka aayadahan hadda ninku haddii uu guryo ka tago nusay ka qaadanaya gabadhiisii soo maha inay guri yeelato islaamku maba diidin hanti inay yeelo karto ma diidin sababtoo ah falahan nisfu iyadaa leh baaba ay aayaddu leedahay soo ma arkaysa ninkii noocaas mar dhow ahaa qarni lama dhamma ninkii sidaas ahaa oo feministayaalkuna dhaqdhaqaaqooda waa la ogyahay dhaqdhaqaaq siyaasadeed waay ma ahan dhaqdhaqaaq ruuxi amaba ahan waa la yaqaan dagaalkii laba koowaad mase labaad markii uu dhammaaday markii ay nimanku u baxeen dagaalka ayaa wax shaqeeya wax soo saaray dowladuhu u baahdeen naagihiyaa la yidhi ha shaqeeyaan markii la arkay naaguhu inay wax soo saari karaan ayaa markay ciidankii uu dib usoo noqday naagihii gurigii inay joogaan oo la masruufo ilaa fitradu saasayba iska keenay ayaa buuq baa dhacay marka nima naagihii marka dowladihiina waxay rabaan dhaqaale badan inuu soo galo ilaa dowlad uun bajada u daran weliba yacni waqtigaas iyagu waxa talinayay wax waxay ahaayeen iska boqoray ahaayeen markaa sida lacagtaan haddaan haweenkan haddaan guryihii u dirno dhaqaaluhu wax badan oo isdhimayaa layidhi marka nimankiina aan ku darsanno naagihiina aan ku darsanno dhaqaalahooda waxaasaa lagu alifay waxaas nacam qofkaan aqoonin waxaa looga dhigaa marka wax la raadinayo nacam toddobaatan iyo shantii ahayd markii dambena waxay kula soo dhaqaaqeen waxaan ayagu ay u yaqaanaan dunida saddexaad toddobaatan iyo shantii waa tii lagu magacaabay sanadkii naagaha nacam oo annagana balaayada naga raacdo meeshaan dhiigga wadaadada lagu daadiyey xaqdarada sanadkaasa sanadkii naagaha lagu magacaabay waxa dhanba marka wax waxay tahay dad yacni wax xigmad ku dhisan iyo wax moral ku dhisan maba ahanba waxa dhanba waayo axkaamta marka la sameynayo sharciga yani waxaan ujeedaa shaaricu markuu axkaam jideynayo axkaamtaas wax badanaa xigmadow ku dhisaa qofka hab abuurkiisa waa lagu dhisaa waxqabadkiisa waa lagu dhisi karaa waajibaadka saaran waa lagu dhisi karaa qofkan waajibaadka fuulo iyo qofkan kale waajibaadka fuulo hadday kala duwan yihiin equality in la raadiyo iyadaa dulmi noqonaysa markaas so miyayna no waa saasay noqonayn ee habka qofkan ilaahay u abuuray iyo wuxuu kartida u leeyahay kanna ilaahay karti buu siiyey kanna karti haddii aan wax lagu dhisin awooddaas hab dhismeedka aan wax lagu dhisin waxay noqonaya ahbalnimo iyo in xikmad la-aan wax lagu wado iyaga laftooda waa isdiidsiinayaan adduunyada haddaad fiiriso dadka da-da ay ku galaan howlgabka benshanka da-da lagu galo ingiriisku labada kun siddeed iyo tobanka ayuu naagaha wuxuu soo gaarsiin rabaa lixdan iyo shan sa waqtigan ka hor iyaguna lixdan ay ku geli jireen howlgabka nimankuna lixdan iyo shan dalalka qaar qaara konton iyo shan ku galo konton iyo sideed kuwaa ku galo haddaa warsato xeerka loo isticmaalay wuxuu u laabanaa tirada xoogga shaqada say ugu kala karti badan yihiin waddankaas nooca wax soo saar oo waddankaas uu leeyahay ay ku kala badan yihiin maahan caqliga in laga taga nacam laakiin annaga qofka muslimka ah markuu cilmaani isku bedelo caqliga iyo xikmadda dhan waa ka tagaan inuu waxyaqaanuu isku maleeyaa laakaasna waxay ku salaysan tahay ma uunan akrinin kiisii islaamkiina waa ka tegay dadka kuwa ugu liito kuwaas waa marka meelna aan waxna aan xaggaana wax ka fahmin xaggaana aan wax ka fahmin ayb marka alla wuxuu leeyahay wain kaanad haddii ay ahaatay midda laga tegay oo yani la la dhalay waaxidatan mid keliyata hadday ahaato falahaa waxaa usugnaaday middaasi annisfu bay leedahay maalkii nus weli abaweyhi labadiis labadii dhashay weli abaweyilmeyiti meydkii labadii dhashay waxaa usugnaaday likulli waaxidin mid kastaa waxaa usugnaaday kaa oo min kaas oo minhumaa labadooda ka mid ah assudusu ayaa usugnaaday lix meelood meel ayb marka weli abaweyhi waa khabar muqadam ah likulli waaxidina weli abaweyhidaa laga bedelaa bedelkan faa'iidada ku jirtana waa maxay tabyiin waayo haddii la dhihi lahayo weli abaweyhi min minhuma sudusu ama weli abaweyhi asudusu bay leeyihiin waxaa loo malayn lahaa hooyada iyo aabbaha hal sudus inay qeybsanayaan ayaa loo malayn lahaa laakiin likulli waaxidin minhumaa waxaa lagu caddaynayaa mid kastaa sudus gaara inuu leeyahay aabbuhuna lix meelood meel hooyaduna lix meelood meel ma isugu darna weli abaweyhi meydka labadii dhashay hooyadii iyo hooyadiis iyo aabihiis likulli waxaa u sugnaaday likulli waaxidin mid kasto oo kaasoo minhumaa ayaga ka mid ah assudusu ayaa u sugnaaday lix meelood meel mid kasto mimaa kii xaggiis ayuu uga sugnaaday taraka uu ka tegay meydka ay tarakahu wa in kaana haddii uu ahaaday oo u ahaaday lahu lilmeyiti meydka waladun walad hadduu meydku u sugnaaday meydkaa dhintay hadduu ilmo ay u sugnaadeen oo ilmo leeyahay walad ayaa la yihi waladku marka muxuu noqon karaa wiil iyo gabar kow doona ka dhig ila walad waa jinsi waxaa kaloo noqon karaa waladku waladulibni wiilkiisa ama wiilashiisu waxay dhaleenaa joogaan waa walad ayaguna ayb fain lam yakun haddii uunan u sugnaanin lahu isaga lilmeyiti meydka waladun wax ilma ah haddaynan u sugnaanin wa warita ou dhaxlaayo hu meydkiina abawaahu labadii dhashay ay dhaxlaayaan faliummihi hooyadii markaa athulusu baa u sugnaaday saddex meeloodoo meel ayay hooyadu leedahay goormaa hooyadu marka saddex meelood meel ay leedahay haddii meydku welad uunan u sugnaanin gadaalna waxaa laga fahmi doonaa haddii meydku walaalo badanna ouna lahayn ilmana male meydka walaalo badanna male hooyadu thuluth markaasay leedahay hadday ilmo joogin laakiin walaalo ay joogaan fain kaanuu waxuu dhihi doonaa marka yani fain kaana lahu ikhwatun faliummihi sudus taasaa laga fahmay marka faliummihi hooyadii markaa athuluthu bay leedahay maalka oo dhan saddex marka loo qaybiya meel bay leedahay aabbihii waa laga aamusay muxuu leeyahay casabo waayo markaas aabbuhu ayb waa casabo ilmihii ma ilmo ma joogaan hooyadii saddex meelood meelay qaadatay inta soo harta aabbaha qaadanaya casabo ahaana u qaadanaya si haddaad u fiirsatana lidakari milu xadil unhayeyn waay waayo maalkii saddexaad u qaybisay hooyadii halaa siisay labada soo hartay aabbihii baad siisay aabbihii laba laba jeeruu dheeryahay sow maaha ayb aabbihii marka maadaama laga aamusay casabo waay isaga marka waxba haddaan loo qadarin inta soo harta u qaadana leanna marna aabbuhu ma dhacaya isaga fain kaana lahu fain kaana lahu ay lilmeyiti meydka hadduu u sugnaaday iqwatun walaalo hadduu leeyahay walaalo isaga la dhashay walaalo marka la yidhaha marka kuwii ku hooyo ku aabba ahay kuwa ku aabbo keliya ah iyo ku kuwa ku hooyo keliya ah ama waxa dhaxlaan ama yaynan dhaxlin ayaga marba haddii meydku walaalo uu leeyahay faliummihi hooyadii hooyadii waxaa u sugnaaday asudusu lix meelood meel ayay maalka ku leedahay meydaa dhintay wuxuu ka tegay laba walaalo ah iyo aabbihiis iyo hooyadiis uu ka tegay maalka see loo qaybinaa hooyada lix meelood meelaa la siina inta soo hartayna aabbaha qaadanaya shanta kale aab walaalahan hooyada sudus geeye ayaga wax ma qaadanayan m maya aabbahanaad ridaaya aabbaha ayaa walaalaha u dhamaynaya meeshaas marka de walaalahaas hooyada unbay wax u dhibeen wax kale ayagu ayaguna wax ma qaadanin laakiin naqsi bay u keeneen hooyadii waayahay fain kaana lahu fain kaana lilmeyiti meydku hadduu u ahaaday ikhwatun walaalo ikhwatun maadaama jamac laga dhigay hal walaal keliya hadduu joogo hooyada sudus ma gey karo suluskeeday joog joogay waxaa hooyada dhibaayo iyadu waxaa waaye walaalahan badan marka laba i ka badan qaar ikhwada jamaca laga dhiga dhahayana waa jiraan laakiin laba iyo ka badan isku xugun waay ayb soomaalidu marka maah maahooyin iyo waxbay siay ugu jilciyaan dadka ay u qabaan ay ayay leeyihiin oo waxay yidhaahdaan hooyo welad weysay welad weladkiisu weysay walaalo tacadudo weysay hulusay kuwa ilcataayay leeyihiin inta haddii la waayo huluskeeda iska qaadanayna ayib haddii labadaa mid kamida ou la helana sudusay iyada tagtay hooyadii lix meelood meel faliummihi hooyadii asudusu baa usugnaaday min bacdi wasiya aabbaha marka wixii soo haro uu leeyahy aabbuhu marka uu isagu sudus wax ku qaada qaadanaayo waa hadday ilmo joogaan haddayna ilmo joogin isaga casabuu tegaa ilmaha joogo hadduu wiil ku jiro sudus ma ka badsanayo aabbaha ilmaha shanta kala qaadanayo qaybaha kale haddii aabbuhu ilmaha la joogaa ay gabar tahay meydka uu ka tegayna gabadhii iyada intay nus qaadato aabbihiina sudus qaato maa baqiyana wuxuu u qaadanaa casabo waa labada isku darsanaa markaas oo waa maxay lixaa lagu lix markaad u qaybiso gabadhii saddexaad siinaysaa ilaa waa hal aabbihii lix meelood meel baad siinay lix markaad lix u qaybiso waa hal labada soo hartay aabbaha lagu celina xaqiiqadii marka aabbaha iyo gabadhi unbaa is isla qaybsaday maalkaas laakiin midna wuxuu ku qaatay farad labana wuxuu ku qaatay tacsiib waayahay min bacdi wasiyatin yastaxiquuna way mutaysanayaan daalika kaagaasay mutaysanayaan goormay mutaysanayaanna min bacdi wasiyatin min bacdi tanfiidi wasiyatin dardaaran fulintiis ka gadaale dardaaranka oo yuusii ou dardaarmayo meydkii bihaa uu ku dardaarmayo iyada ow daynin ow min bacdi qadaa'i daynin dayn gudidiis ka gadaale ayay mutaysanayaan oy dhaxalkaa qaadanayaan maxaa tanna laga wadaa marka macnuhu waxay tahay markuu meyd dhinto maalkiisa see loo maamulaa koow isagaa horta laga duugaa karfanti iyo duugti iyo godki yaa laga bixina tajhiizaa la yidhaha uma waxaa ku xigo deynta deyn maxaa lagu lahay waa la bixinaa deynti uma waxaa ku xigo dardaaran maalkii saddex meelood meel hadduu dardaarmay waa la bixinaa wixii soo haro ayay waxaa qeybsanaayo dadka dhexaltooyadiisa leh ee wasiyada iyada wax maba dhamay kartaba dabcan ila iyada waaba la xadiday awalba waa laga xadiday maogtaha laakiin deynta iyada wax waa dhammaysaneen ninkan maalkiisii markii laga duugay oo laga diyaariyey haddii la yidhi haye ninkan deyn maxaa lagu lahaa kulligiis haddii deyn ou noqday maalka waa laga lugayna dhaxal laga qaadan maayo waxaa kaloo iyada deyntaas ay isugu jirtaa xaqullaahi iyo xaqunnaas labadaba haddii qofkaani zako uunan dhiibin lagu lahaa xaj ku waajibayo uunan tegin hadday jirtay dhinaca looga bixinaa middaas waa la dardaraa badanaa qofku markuu dhinto xaj ma aaday iyo ma aadin ila isma warsada banaan marka maalkaas xaq ilaahay baa ku ta ayaa ku jira maaha isaas waayahay fa inka marka dardaarankii iyo marka deynta ka gadaale ayay mutay ayaa dhaxalkan la mutaysanaa labadan wasiyadaa lasoo hormariyay laakiin deynta iyo wasiyadu hadda waxaa weeyaan uun deynka iyo wasiyada deynkaa horeeyo ee owdaana oo iska tanwiic ma keenayso iyada marka in kala horeyn iyo waxaas aabaa-ukum aabbayaalkiin iyo wa abnaa-ukum wiilashiinna laa tadruuna ma garanaysaan ayuhum koodii hum iyaguba aqrabu dhowaanshiyo badan lakum idinka idinku dhowaanshiyo badan nafcan xagga nafciga kuwaad dhasheen iyo kuwa idin dhalay idinku ma garanaysaan kan idiin dhow xagga nafciga fi dunyaa walaakhira adduun iyo aakhira ku idin anfici doono ma taqaanaa marka macnaha maxaa laga wadaa sidan ilaahay u qeybiyey allaha caliimka oo xakiimkaa sidan u qeybiyey idinku ma garanaysaan yacni kan idin nafci dhowe sidan yacni raaca oo axkaamtan yeela aabaa-ukum aabbayaalkiin iyo wa abnaa-ukum wiilashiina kuwaad dhasheen oo idin dhexlayo laa tadruuna ma garanaysaan marka maxaa kan loogu badiyey kan aan loogu badinin idinka haddii la idin dhiibi lahaa kii idinka aada iska rabtaan baad u badi lahaydeen kuwa qaarna waa u diidi lahaydeen odayaalka qaar ma arkin oo dhahaayo hebel ima dhexlaayo sidii inuu isaga leeyahay xukunka wiilkan ama caasi ha ahaado ama ha ahaado baari dhaxalka baarinimo iyo caasinimo iyo ma lagu qaybinin mar hadduu muslim yahay waa qaadana u dhaxalkaada hadhow isaga marka midka qaabka daran waa loo maamula haddii uu safiih yahay ayb laa tadruuna ma garanaysaan ayuhum koodii aqrabu hum iyaguba aqrabu dhowaanshiyo badan ayudada markii ay labadii shardi waana la idaafeeyey sadrusilihina waa la gooyey waa marka waa waa waa lagu misaalin karaa marka ayun kamaa ucribad maa lam yudaf wasadru mas wasadru waslihaa damiirun inxadaf ayuhum laa tadruuna ma garanaysaan ayuhum koodii hum iyaguba aqrabu dhowaanshiyo badan lakum idinka idin dhowaanshiyo badan nafcan xagga nafciga alimaamu lbaqawi wuxuu leeyahay ey laa taclamuuna ma garanaysaan anakum anfacu lakum anahum anfacu lakum inay idiin nafci badan yihiin fi ddiini iyo waddunyaa fa minkum waxaa idinka mida man yadunnu kuwa u malaynayo ana alaba anfacu lahu qaar waxaa idinku jira aabihi inuu u anfac badan yahay malaynayo fayakuunu libnu marka yacni anfaca lahu wa minkum man yadunnu ana alibna anfacu lahu fayakunu alabu anfac lahu marka wuxuu leeyahy wa ana alcaalimu anaa og biman huwa anfacu lakum idinku marka inuu kan anfac badan yahay kan anfac badan yahy waxbaad malmalaynaysaan laakiin wuxuu alla leeyahay anaa ku ogaal anaa og biman huwa anfacu lakum kan idiin nafci badan waqad dabbartu amrakum arrinkiinaan maamulay calaa maa fiihi lmaslaxatu sida ay maslaxada ku jirto ayaan arrintiina u maamulay ee fatabicuuhu raaca wa qaala cabdullaahi bnu cabaas radia allahu canhuma wuxuu yihi adwacukum lilaahi caza wajalla min alaabaa'i walabnaa'i arfacukum darajatan yowma alqiyaama qiyaamaha kii alla adeecid badanaa darajo sarreeya wallahu tacaala yushaficu lmu'miniina bacdihim bacdahum fi bacdin shafaacada iyo baabkeeda dee kii daaco badan waay laakiin dhaxalku markay tahay sidaan u maamulay u qaata oo u yeela idinku ma garan kartaan ayb fariidatan farada allaahu alla waa gooyey daalika kaagaas fariidatan goyn qadaritaan ayuu qadaray qadaritaanka oo min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaa in alla wuxuu ka yeelay arrintaa fariidatan jaangooyn qadaritaan kaa oo min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday in allaha alla kaana wuxuu ahaaday huwa isagu caliiman mid ogaal badan xakiiman falsan waxaan uu xukumaayo oo axkaam ah ogaal uu ku xukuma xikmadna waa ku dhisan tahay xikmad la-aan ma aha hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi